haatanna waa xilligii barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey diyaarna noola ah cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkana qodobada aynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah magaalo ay argagax geliyeen islamarkaana ay jiif iyo joogba u diideen boqolaal daanyeer oo magaaladaasi farabaas ku haya in cunto gacanta lagu qaato noocay doontaba ha ahaato weel ha ku jirto iyo in telefoon la isticmaalo labadaba hadda dadka waa u diideen oo teleefonkana way kaa qaadayaan cuntadana way kaa xoogayaan haddaba waatee magaaladaasise ma jira xal arrintaasi ku saabsan oo loo hayaa barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan qaybta hal abuurka iyo heesaaga waxaana toddobaadkan idii hayaa waraysi ka duwan kuwii aad hore barnaamijka caweyska washington ugu dhagaysateen naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay daway abiga wiya caashaqoyndooraba muxuduurka ila galay waa mekanan oo ah fanaan u dhashay dalka etoobiya islamarkaana af soomaaliga ku heesa waxaana uu inooga warrami doonaa heesaha uu leeyahay iyo weliba waxyaabihii ugu layaabka badnaa ee uu bulshada soomaalida kala kulmay marka ay arkaan isagoo af soomaali ku heesaya barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal magaalada new delhi caasimada dalka indiya waxaa in muddahaba farabaas ku haya islamarkaana jiifyo joogba u diiday boqolaal daanyeer oo dadka halkaasi ku dhaqan iyo weliba xafiisyada dowladaba wixii ay arkaanba ka dafaya dadka magaaladu haddaba ha joogaana waxaa sida oo kale las tilmaamayaa in looga cabsi qabo daanyeeradan inay carqaladeeyaan dadka martida ah ee magaalada soo booqanaya gaar ahaan weliba dadka mas-uuliyiinta ah ee dowladaha kale ka socda haddaba dhegaystayaal yaanan sheekada idinka dilin ee aan ku soo dhoweeyay wariyahayaga jaamac buulla jaamac oo isagu sheekada la socday cabdixakiinow waa daanyeero argagax geliyey magaalada new delhi ee caasimada dalka hindiya daanyaradan oo magaaladii aada qalqal u geliyey dadka new delhi degan si fican bay u yaqaaneen oo muddo ayay hadda la nool yihiin daanyaradaas oo magaalada awood bayba ku leeyihiin laakiin marba marka ka soo dambaysa awooddooda way sii kordhaysay waxa ay gaareen hadda inay dadka ay iyagu ku xakameeyaan waxa dadka ay samayn karaan iyo waxa ay samayn karin tusaale ahaan in cunto gacanta lagu qaato noocay doontaba ha ahaato weel ha ku jirto iyo in telefoon la isticmaalo labadaba hadda dadka waa u diideen oo teleefonkana way kaa qaadayaan cuntadana way kaa xoogayaan waan gartay waxaaban isweydiinaya markaa tiri daanyeero argagax geliyey magaalada new delhi tao sidey u argagax geliyeen marka cuntana lama qabsan karo telefoonna marka maxay samaynayaan may la boodayaan way la boodayaan daanyaradu inkastoo daanyaradii soomaaliya joogay ay ka yeeryar yihiin ay ka dhuuban yihiin waa nooc loo yaqaano daanyeerta ruushka oo magacooda loogu macdaray waa dhudhuuban yihiin laakiin way ilka dhaadheer yihiin haye marka qaniyadoodu aad bay khatar u tahay oo haddii ay afka kala furaan dadku way naxayaan way dafayaan way fudud yihiin marka waxyaabaha ay dadka ku sameeyeen waxaa cabdixakiin u weheliyo dhinaca dowladdana xafiisyadii dowladdii bayba qalqal geliyeen oo intay dadkii shicibkii ka tageen ba ilaa dowladda dowladdii bay hadda u dhaceen xafiisyaday galayaan hayaye dukumentiyadii iyo waraaqihii iyo sharciyadii iyo waxyaabihii yaalay bay dabagedinayaan way jejeexayaan way daadinayaan geed bay intay la koraan bay tuurayaan marka oo waa ololo xoogan ololo xoogan waxaa kale oo dowladda dhibka kale ay ku hayaan waxay ka mid tahay khayladooda waa laga shirala'aya shirarkii bay afgembiyeen shir walba waxaa laleeyahay waa inaan joojinaa daanyaradiibaa qabsaday oo khayladooda hadalkii baa la wadaarsan laya marka waa intaan shirarka intaan la bilaabin iyo kulamada intaan la sugin waa in iyaga horta xal loo soo helo waa in iyaga xal loo soo helaa ama habeenbarkii loo guuro xilli la isleeyahay ma shaqaynayaan oo iyagii qaylo iyo hawl kuma jiraan in shirka magaalada waxaa ku nool bal qiyaas haydi mar haba marba haddaa tiri new delhi oo qiyaasteeda aynu garanayna ballaadhkeeda argagax way geliyeen qiyaasaan jaamaco inaana yarayn baan sida ayaan filaya afar boqol oo kun oo waxaa ku nool daanyeerada noocan oo keliya ah sababtaasaa keentay awoodda xooga badan oo tiri ahaan waxay ku dhow yihiin nus milyan bay ku dhow
yihiin dee jaamaco uu tiri ahaan ma yara markaa dad afar boqol oo kun bay gaadhayaan magaaladiina de argagaxbaabay geliyeen oo xafiisyadii lagama shiri karo waraaqii bay tuurayaan cuntadiibay dadka kala boodayaan telefoonadii gacanta dee fadhi uma yaallaan filaya magaaladaase ma la isku dayay wax xala talo mar haddayba ilaa xafiisyadii dowladda gaadheen xal waa la raadiyey sidaa aad la socoto cabdixakiinow hindiya waa wadamada siyaabo badan xayawaanku ay xuquuqda ugu leeyihiin inkasta oo aanu aragno xayawaan badan oo iyagana lagu shaqaysto kuwa ay dadka qaar caabudaan haddana sharciyada xayawaanka in la daryeelo aad ayay ugu fiican yihiin laakiin waxaa la isku dayey in daanyaradan la cayriyo oo magaalada laga saaro laba siyaaboodba waa la isugu dayey markii ugu horreysay waxaa loogu talagalay cilmi baaris kadib waxaa la ogaaday daanyarada waaweyn ee xoogga leh ee daaxuurku ay soomaalidu yidhaahdaan in ay ka baqaan daanyartan marka waxaa la keenay daaxuuro afartameeye ah oo la maamulayo oo xiran oo lagu cayrinayo dadku ay wadaan markaa si ay u baxsadaan meesha ugu ordaan ha naftooda ay u badbaadsadaan marka way shaqaysay daanyaradii ruushka kuwii la dhahayay way carareen laakiin waxaa meeshii soo galay dadka u dooda xuquuqda xayawaanka oo ka dagaalamay daanyaradan la hayo oo silsilada ku xiran ee aan xorta ahayn marka kuwii baa ku guulaystay dacwadoodii daanyaradii waa la sii daayey duurkoodii bay ku noqdeen marka maxay ku doodayaan ma daanyaradan bay diidan yihiin inta lasoo qabtay lagu haa waxay leeyihiin daanyaradan xuquuqdoodii baa meel looga gudbay oo waa lagu xadgudbay inay xor ahaadaan oo iyagu isdabaraan oo noloshooda raadsadaan baa loo baahan yahay meel lagu haysto
la haysto la isticmaalo xayawaan kale lagu cayrsada ma ah waan gartay dee markaa magaaladii iyo daanyeerkii dib bay isu waajahayaan mar haddii daanyeeradii waaweynaha markii la dooday ay laga dareeriyay iyagiina dib looga qaaday ma la helay xal kale haa waxaa lagu fikiray in kii laga faa'iidaysto marka afartan qof baa waxaa loo talay dhar u eg daanyeeradii daaxuurada ahaa marka ayagii baa shaqadii qabtay markii hore arrintaasi way shaqaysay laakiin dee noolaha xayawaanku laftirkoodu garashay leeyihin si ay wax u fahmaan iyaguna waaba iska xigaanba waa isgaranayan oo daanyarada isku yihiin marka waxaa dhacday inay ogaadaan maalmo kadib waxaan inaysan daaxuuradii ahayn haye marka inay u yimaadaan oo iyaga laftirkoodii ay ku ciyaaraan bay bilaabeenba waxba iskaga tiri waayeen waxba iskaga tiri waayeen marka taas way shaqayn weyday iyadana labadaas sibaa la isku dayay waxaa xusuus mudan haye
madaxweynihii hore maraykanka ayaa tegey new delhi intuu madaxweynaha ahaa barack obama weeyaan barack obama ha marka dhibkaana wuu jiray laakiin waxay isku dayeen in ay bal inta uu joogo ay caqabadahaas ay xaliyaan ayaduna way shaqayn wey dad badan baa la shaqaaleeyey si ay daanyeerta uga fogeeyaan meelaha uu madaxweynuhu imaanaya laakiin iyaduna way shaqayn weyda waxay tidhahan yaanay magaalada iyaydaan ku ciboobin madaxweyne martideedii joogtay yaanay nimanka qasqasaadin aad aad waan gartay marka imanka jaamaca oo magaaladii iyo nimankii sidii bay iskaga laadlaadaan miya mise weli xalkii baa lagu guda jiraa sidii bay iskaga laadlaadaan xalka qoliyihii xeeldheerayaasha ahaa ee arrintan inay xal u sameeyaan laga ramay waxay yidhaahdeen xalku waa fudud yahay laakiin wakti buu qaadanaya oo maxay keeneen marka haye waxay yidhaahdeen daanyaradani waxay magaalada u yimaadeen cunto raadis weeye marka laba arrimood haddii la joojiyo way way iska tegayaan oo iyagaa iskood u tegaya marka horeba inay magaalo ku noolaadaan noloshoodu uma abuurnayn oo habdhaqankoodu ma aha marka waxaa la yidhi tan koowaad cuntada la siinaya in la joojiyo dad badan baa iyagoo wanaag iyo mataqaanaa caawimaad ka dhigayo daanyeerta cunto siiyo oo wax raashin gacanta uga dhiibo khaasatan dadka dalxiisayaasha iyo dadka magaalada aan deganayn oo dhibka ay daanyaradan magaalada ku hayaan aan aad oola socon haye wadda markaa waa cunaqabateyn caadiya weyaan lasoo saaree cunaqabateyn saxaa lagu soo rogay oo waxaa la yidhi cuntada yaan la siin qodobka labaad oo ay xeelerayaasha ku dareenna waxaa weeye waxay yidhaahdeen yaan cunto la dayicin haddii qashin la daadinayo haddii cunto aad meel uga tegayso ha la hubiyo cuntada aad daadinayso hadduu qashin ku jiro in kuwaasi ay xiran yihiin meel xiranna in lagu rido aan banaan la dhigin marka magaalada ha isbasrisabay dhahayn cuntooyinkeeda hayo ha basrisato haddii cuntada laga ilaashado nimankan ayagaa cunto tegayo daanyaradu meelo kale ay cunto u raadsanayaan
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii hal abuurka iyo heesaaga waxaana sidii aan bilowgii barnaamijka ku soo sheegay aan toddobaadkan idinku hayaa waraysi ka duwan waraysiyadii hore makanan waa fanaan u dhashay dalka itoobiya islamarkaana af soomaaliga ku heesa makanan oo magaalada hargeysa ugu warramay wariyahayaga sagal mustafa xasan nuur ayaa waxa uu qaybtan kaga hadli doonaa sida uu af soomaaliga ku bartay heesaha uu qaaday iyo weliba markii ugu horraysay ee uu soomaali ku heeso waxa uu kala kulmay bulshada soomaalida iyo weliba sida ay uga falceliyeen aan idii kala baxo makanan iyo weliba
naftu waxay doontaa dookhaygu igu xidhay dawyabiga weya caashaqoyn dooraba muxuduurka ila galay caashaqoyn dooraba muxuduurka ila galay maxandawiyawada weeshadaydawyaagii cabdixakiin shirwa barnaamijka daadiyeya soo saara aada buu u mahadsan yahay waxaan leeyahay ilaahay ku garab galo ilaahay ku sharfan kule barnaamijka caawa iyo caweyska waxaa marti inoogu ah mukanan baradha samac soo dhowow andhoa isaga isagale waxaan leeyahay caawiska viyoe oo inta maqasho andhowe waag waagaag aada baad umahadsantahay mukanam bal marka hore in yar oo taariikhdaada ah halkaad ku dhalatay halkaad ku barbaartay halkaad wax ku baratayba noo dulmar horta aniga jijigan ku dhashay oo intan kusii lakaaday fankana xaggan baan ku bilaabay family planning baan fankayga ku bilaabnay markii dambena elias baan aduu xaggaas ka bilaabnay wa hagaag luqadda soomaaliga magaalada jigjiga ee xarunta deegaanka soomaalida etoobiya halkaasaad ka bilowday fankaaga af soomaaliga ma halkaasaad ku baratay haba afkayga labaadunba oo meelay soomaali ku badnaayeen baan ku dhex dhashay soomaalin baan ku dhex koray wagaag goormaad soogaatay mukanano in aad maxaan idhahday aada heesi karto sidee baad se isku ogaatay ilaa yaraanimadeeda aan u hamoon jiray oo heesaa oo laygu yaqaano oo laygu dhiirgelin jiray markii dambena secondariga markaan gaadhin adoo koox family planninga maray timid oo aas aasteen baan kow ku bilaabay xaggaasi ku bilaabmay horta ma xasuusataa heestii kuugu horeysay ee aada qaado ha goosaay buu ahaa evangari baa la idhaahda heestaasi ayadoo axmed oli baa ii tumiyeyba axmed oli furan axmed oli ma ka xasuusataa heestaas ha maxay odhanaysay nkadhmas wadamadho bastabasta jirba negirtelombaaya ad fikro albeegaba barakus deretwatabadirototaa ነጭው ደላይ ብሎ ማረከኞ ውበቷ የሀምሯን ወጣትኔ ሲሀገር heestaas ya salaam ya salaam heestaasi uu qaadi jiray fanaanka etoobiya gosaay tasfaay baa laydhahaa fanaan weyn oo aadaan u jecelahay marka heestiisaasaad ku bilowda heestiisaan ku bilowda
adigoo fanaan etoobiyaana oo weliba dee luqadaada koowaadna ay tahay luqada amxaariga waanay kuu fududahay inaad ku heesto maxaan idhahdaye heesaha xabashiga ah ay ku fududahay maxaad ku dooratay inaad soomaaliga oo luqadaha ugu adag ku jira dunida in aada ku heesto
horta ruux walba meeshuu ku qoran buu egay horta anoo af xabasho ileys baa markaan galayay sagaal qowmiyadood baan ku heesi jiro afka qowmiyadaan ku heesay markii dambena adoo anoo af soomaali ku jiro baan is arkay
oo soomaali ku heesaya anoo af soomaali ku heesay unbaan is arkay heestii ugu horreysay ee af soomaaliga lagu taxaamay cabdi ismaaciil beelle baa sameeyey haddaan gacaladeyda jacayl gaamuriyo caashaqan godladay kuwa goodfuroo kaa goobtay dumar bay in yar codkaaga ma nagu maqashin kartaa haddaan gacaladayda jacayl gaamuriyo caashaqan godladay kugu goodfuro kaa goobtay dumar
heesta koowaadaad jeceshahay mukananow inaan usoo xullo dhagaystayaasha caweyska washington heestibadii noo soo qaban lahayd
waxaan usoo qaban lahaa darqimaha caashaqu dusha layska saaro dadka lagu jujube heesta saxaadiid maxamed saxaadiid baa laxankii midhaha way muusigaba isku dabariday toban sano ka hor biisiyay bay ahayd oo erey bay laga bedelo ereygaasu dib uga tumay marka heestaasaynu usoo qabanaa heestaasaan usoo qabanaynaa heestas aada loo jeclaaday imika
dirqimaha caashaqu dusha layska saaro dadka lagu jujuube dirqimaha caashaqu dusha layska saaro dadka lagu jujube marka aan ku daawado damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa marka kudawado damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa damaashaadka qosalkiyo farxad baan dareemaa debdeganaanta hadalkii dabcigaaga wacanba nuuraayi deeqo dirkiyo dirkiyo dirkiyo dirkiyo dirkiyo laftaba kulay
soo dhawow baanu ku leenahay weliba kusoo dhawow magaalada hargeysa oo aada imika joogto kananow marka ay noqoto fanka qoomiyadaha kale iyo fanka soomaalida labadiiba waad u dhexaysaa maxaad is odhan karaysaa labada fan way ku kala gedisan yihiin oo ay ku kala duwan yihin baad isleedahay
horta fanku waa uu toosan yahay caadi aduu in labadaba isku siibay socdaan fanku ma kala duugano laakiin aduu in yar
halkeebaa isleedahay way ku kala duwan yihiin waxay ku kala duugan yihiin in yar ka hormaray iyo kaan hormarin weeje fanka soomaaliyeed in yar imika hadduu hormaraya fanka soomaaliyeed dibu dhac badan baa ku jira dowladihii dhacay ee dagaalka dhacay ayaa usa ayaan u maleeyaa in saameynta keenay laakiin ani fanka soomaaliyeed baan ku haystaa horta kaasaad jeceshay kaasaan ku haystaa waan gartay markii koowaad ee aad soo heesto maxaad kala kulantay bulshada soomaalida dhexdeeda horta markii igu horeysay waxaan cajiib igu ahayd oo mar qalin jabin aanu tumaynay oo masraxa igu horeysay in qalin jabin aan tumay ahayd marka hees baan qaadayoo dadkoo dhan baa soo kaco silsiladaa laga geliyay dahab baa laga geliyay markaan dhamaystay kadib baan xagga dambe galo waan tirsaday kan hooyaday baan siinaya kan kalena walaashay baan siinay kan kale laano tan kale bixbixiye shan daqiiqo kadiban baa mid walba soo mid walba imanaysa taanaa laha taanaa laha taanaa laha
haddana dibba lagaaga soo jeedsada adu laba xabon bay reebe walaa fanaaniinta kale ee caalamka ama ajanabiga ma laga tirsadaa iyaga maxaan idhahdaa wixii masraxa loogu geeyo may may alis male xaggeena haddii laguu geliyo alis male okay de saan anoo kala maareeyay de hooyadii baan siinay dhaqaalaan idhi
waagaag
kaasaan kala kulmay horta markay noqoto dhinaca af soomaaliga een kelmadihii kuugu adkaa ee kusoo mara ee aad tidhaahdo wallaahi kuwani way adagihiinoo ma kari kartid ma xasuusataa ha waxa- waxay ahayd eh, mustafa shaafi baa heesi siiyo wuxuu ahaa sida qadowga geeduhu iyo waxaasu ka sheeke sida qadowga geeduhu qum markuu u baxaaba adu igu yaraadkaa ma taqaana Aad buu kugu adkaa.
ha kaasa igu horeysay marka heestii miyaad qaaday mise waad iska celisay mii horta waan igu adkaatay waa ayaamaan heesaha cus- cusub bilaabaya ahaydo heestaasaan horta xasuusta
Waan garanayaa.
oo mustafa shaafi lahaa oo berigaas mooyaane ku kale oo igu adkaaday ma jiro waa hagaag een, mukananow een, aynu usoo noqono wareysiga xagga dambe inuu kasoo noqon doonaa Een, heesta labaadii barnaamijka aynu usoo xulayno teebada inooga dhigi lahayd
waa miday dadku jecel yihiin Mm.
aniga laftarkayguna aan jecelay eegi maayo inan kale intaan dunida jooge oorkaad ku taala iftiinkii naftayda
heestaasi yaa kuu sameeyey yaad se u qaaday laxanka anaas kale mm, midhahana xirsi cabdilaahi canole ayaa la yidhaahdaa waan saaxiibanaas kuma lahayn isagaa sameeyey dhegeysa haboon eegi maayo inan kelin intaan dunida joogin uurkaad ku taala iftiinkii naftayda eegi maayo inan kalin inta dunida joogin oorkaad ku taala iftiinkii naftayda
waa hagaag dhegaystayaal asagal mustafa iyo weliba makonan aad bay u mahadsan yihiin dabcan qayb kale oo ka mida waraysigana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadka soo socda guud ahaana barnaamijkeennii toddobaadkana intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo barnaamijkan barnaamijka xigeenteen isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
koonkii naftaa tahay ubaxdaan jeclaay indhahaadu roob tahay ilayskii adeediyo koonkii naftaa tahay unugyada jidhkiyo uurkiyo wadnahaye caashaqaa runtii